فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo ku dhawaaqday in la soo gebagabeeyey xamlada dacawiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waaliga shabeellaha hoose muxuu ka yidhi xamlada la soo gebagabeeyey barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan shacabka muqdisho ku nool oo si adag kaga hadlay xildhibaanadii shalay taageeray etoobiya iyagoo xildhibaanadaasi ku tilmaamay inay yihiin jawaasiis munaafiqiin ah oo ka tirsan saraakiisha etoobiya askari ka tirsan dowladda federaalka oo muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah cabdisalaan guuleed oo mar soo noqday taliya ku-xigeenka sirdoonka dowladda federaalka haddana ah xubin ka tirsan sirdoonka reer galbeedka oo waraysi uu bixiyey kaga hadlay xiisadda la xidhiirta imaanshaha masar ee soomaaliya qaar ka mida ciidankii hore ee ku naafoobay dagaaladii xabashida lala galay oo iyaguna ka hadlay aragtidooda ku aaddan xildhibaanadii sida buuxda u taageeray dowladda etoobiya qodobadaasi wararkii ugu dambeeya ee umuuraha caalamka ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena waa mar kaliya dhuuxa
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa habeennimo isniin ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha labaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan kowda bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeya ee umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo aalaba halkan ka soo jeediya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir shil geystaiyo khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa wuxuu ka dhacay duleedka magaalada garowe ee gobolka nugaal waxaana uu shilkaas sababay siday warbaahinta soo warinayso dhimashada laba ruux iyo dhaawaca laba kale wararka ayaa intaa ku dareeyey in dadka shilka ku dhintay ay ahaayeen wiil iyo hooyadiisa halka kuwa kale oo ay dhaawacyada soo gaareen la geeyey xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada garowe si halkaasi loola tacaala xaaladooda caafimaadda shilkan ayaa yimid ka gadaal markay isku dhaceen gaari iyo sidoo kale mootabajaaja kuwaasoo ay saarnaayeen dadka ku dhintay shilka iyo sidoo kale kuwa ku dhaawacmay waxaa deegaanada u kaaramiyey maamulka isku magacaabay puntland ku soo laalaabanayo shilalka noocan ah ee geysanaya khasaaraha nafeed shilalkan oo soo noqnoqday ayaana waxay dadka deegaanka u sababeynayaan waddooyinka magaalada garowe oo aan wanaagsanayn iyo darawaladoo gaariga ku kaxinayo xawaare aad u sarreeyo xasuuq iyo duuqiimo ka dhacay marinka khaza ayna ku dhinteen dad badan oo shacab ah laba duuqeen oo aad u xooggan ayay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada khaza gaar ahaan meel u dhow daarutacliim waxaana sida ay wararkan ugu soo gaarayaan halkaasi ku shahiiday ilaa iyo saddex ruux halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen sidoo kale waxay wararka ka imaanaya khaza ku waramayaan in ciidamada yuhuudda ay duuqeen aad u xoogan ku beegsadeen gaari ku socdaalaya magaalada deeriilbalax ee bartamaha waxaana halkaasi ku shahiiday hal ruuxoo falastiiniyiin ah kuwo kana waa ay ku dhaawacmeen madrasada caynujaluud oo ay ku hooyanayeen dad aad u fara badan oo barakacyaal ah kuna taala xaafadda zaytuun ee bariga magaalada khaza ayay ciidanka yuhuuddu beegsadeen markii saddexaad waxaana mar kale halkaasi ku shahiiday dad aad u fara badan halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale muuqalo naxdin leh oo laga soo duubay madrasada ay duuqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahayuuniyadda ayaana muujinaya burbur aad u xoogan oo soo gaaray madrasada iyo sidoo kale dhaawacyo aad u tira badan oo daadsan waddooyinka shan iyo toban ruux hooreyda ayaa sidoo kale ku shahiiday tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib duuqimo kala duwan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaano iyo xaafado ku yaala magaalada khaza sidoo kale saddex ruux hooreyda ayaa ku shahiiday deegaanka almawaasi ee dhacaduleedka magaalada kanyunis ee koonfurta marinka khaza halkaasoo ay waayihii dambe si aadda ugu barakacayeen dadka ku dhaqan magaalada khanyonis kadib amar ka soo baxay maamulka sahayuuniyadda wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza war ay soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kiceen in ka badan saddex dhacdoo xasuuq wuxuuslimo ah afar iyo labaatankii saaceynu soo dhaafnay waxaana xasuuqaasi ku shahiiday dad gaaraya afartan iyo toddoba ruux halkay ku dhaawacmeen sagaashan iyo afar ruux oo kale xasuuqan ayaana waxaa inta badan martigelinayey deegaanaday ku sugan yihiin dadka qaxootiga ah ee ka soo barakacay deegaanadooda iyo guryahooda dad aad u badan oo waddanka burundi u dhashay oo laga helay cudurka furuqa waddanka burundi ayaa laga soo calaamadeeyey boqolaalkiisa oo ah cudurka furuqa danyeerada siday xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dowladda burundi wararka ka imaanaya magaalada bujumbura ayaa sheegaya in ugu yaraan laba boqol soddon iyo kow ruux laga helay cudurka halista ah kuwaasoo lagu karantiilayo isbitaallo ku yaala afartan iyo sagaalka gobol ee waddankasi ka kooban yahay saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in cudurka furuqa danyarada uu dalkaasi ku sii faafayo iyagoo soo jeediyey talooyin looga baaqsan karo faafitaanka cudurka war rasmiya oo ka soo baxay xukuumadda burundi ayay waxaa loogu yeera beesha caalamka ugu qayladhaansatay waxayna codsatay in laga gacansiiyo xakamaynta cudurka oo si xawliya bulshada ugu sii dhex faafaya burundi oo ah dalka ugu faqrisan caalamka ayay dadkiisu wajahayaan xaalado aad u liita sababo la xidhiida xukuumadda oan qarash ku filan gelnin majaalka caafimaadka tusaale ahaan magaalada caasimada ee bujumbura ma lahan adeegyo caafimaad oo tayo leh shacabkuna ma haystaan biyo lacabo oo nadiif ah dowladda yukrain oo mar kale gudaha ruushka ku qaaday weerar culus iyo xukuumadda moscow muddooyinkan dambe isku racraaceen guuldarooyin qaraar xukuumadda kiyef ayaa habeenkii xalay qaaday mar kale howlgal culus oo ay u adeegsadeen diyaarado dagaal oo aan duuliya lahayn waxayna tiro gantaallaha ku garaaceen dhismo ku yaala caasimadda moscow iyo dhanka koonfur galbeed ee waddankaasi waxaa lagu soo waramayaa in boqol konton sideed diyaaradood ay yukrain ku weerar tagtay saacadii lasoo dhaafay waxayna sheegtay inay beegsatay xarumo muhiim u ah dowladda ruushka walow aysan bixin faahfaahin intaasi ka baxsan oo lagu dhisan karo xaddiga khasaaraha waxaa sidoo kale la tibaaxaya in weerarka si xoogan lala egtay mid ka mid ah warshadaha sifeeya gaaska dabiiciga oo ku yaala gudaha waddankaasi ruushka waxaana soo gaaray khasaare aad u xoogan dhanka kale xukuumadda moscow weerarkani ka hadashay ayaa sheegtay in dhulka ay soo dhigeen dhammaan diyaaradahaasi dagaal ayna ka hortageen hadaaftii ugu waaweyna ay damacsanaayeen weerarkan ayaa mar kale caalamka ku abuuraya makaa ka hor leh maadaama muddooyinkii dambe yukrain oo taageere xaddaafa ka heleyso qaar ka mid ah waddamada reer galbeedka ay weeraro laxaad leh ku qaaday gudaha ruushka waxaana la saadaalinaya in ruushka jilbaha dhulka loogu dhufan doono haddii ay xaaladdu sidani ku sii socto bilaha soo aadan hoggaanka dagaalkan ee si buuxda ula wareegi doonta yukrain weerar askar yahuud ah lagu dilay oo ka dhacay daanta galbeed wararka ka imaanaya deegaanada laysto ee dhulka falastiin ayaa ku waramaya in weerar khasaare dhaliye lagu qaaday ciidamada sahyuuniyadda ee xasuuqa ka wada dhulka falastiin weerarka oo ka dhacay galbeedka magaalada alqaliil ee daanta galbeed ayaa lagu qaaday ciidamo yahuud ah ragga fuliyey weerarka ayaana si deg deg siima leh u dilay tiro ciidamo yahuud ah warbaahinta maamulka yuhuudda waxay shaaca ka qaaday in weerarka uu ah mid qorshaysan oo muddo kooban socday uuna geystay waxyeello iskugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyo waxaa weerarka lagu dilay ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada booliiska yahuudda mid ka mid a askarta dhimatay ayaana u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerarka ragga fuliyey weerarka ayaana si nabadgeliya uga baxsaday goobta waxaana ciidamada yuhuudda ay wadaan baaritaanay ku badigoobayaan raggan magaalada idna u dhow goobta uu weerarka ka dhacay ayayna ciidamada yuhuudda waxay ku soo rogeen go'doon adag intaas ayaan cawa dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa si adag kaga hadlay xildhibaanadii shalay sida buuxda u taageeray dowladda itoobiya iyagoo xildhibaanadaasi ku tilmaamay inay yihiin jawaasiis munaafiqiin ah oo ka tirsan saraakiisha itoobiya magacayga liibaan saalax cumara la yidhahdaa kulli waa saraakiil sirdoon waddamo kale soo dirsada etoobiyana soo dirsada waa jaajuus xildhibaanna ma nima matalaan kulli waa burcad meesha laysku keenay waana munaafiqiin waa ida iyo erin oo lasoo dirsada meeshan oo fatay matalaadtooda aanan shacab ahayn waa tuugo munaafiqiin waa dad aanan xataa dowladnimada iska daa shakhsiyadda qofeed aanan waxba ka aqoon midna waa habaaren yahay midna waa roora midna halii soo duceeyo leh midna mobilaa laga xaday midna wuxuu ku dhegan yahay dad ayagii aanan sirdoon oo jaajuus oo waddamo kale soo dirs waana ognaa waana kabarhaynaa shacabka soomaaliyeed haddaan nahayne guryihii degiinaan naqaanaa waan u soconnaa insha allah annagaana ka adeeganayno etoobiya meelay abaal aan soomaaliya u gasho maayo laakiin soomaaliya bal in etoobiya abaal u gashaan haynaa macnaha laakiin waxaa ceebaa niman jaajuusa sheeganaya oo sirdoonka etoobiya u shaqeeya annagii matalaadeenna ku qaraabanaya shanta kun meesha u fadhiya aanan shacabkan dantooda ka hadlaynin maalin walbaa ognaa ajandaha iyo mooshinka ay meesha u fadhiyaan wallaahi waa ayaan daro ka garan waayey inuu qarankii au sharafta ku lahaa ilaashado ou qarankiisa ilaashado ninka cadowga ku ah iyo ninka aan cadowga ku ahayn kala garan waayey cadowgii u gacan haadinaya sacabka u tumaayay horta waxaan leeyahay ninkaa ayaandaraa sidiisaba ku dhacday ayaandarro weyn baa ku dhacday nin mustaqbal ummadeed iyo mustaqbal dal lagu sii aamini karana maaha horeyna taariikhda waxyaaba nuucani waa u soo dhaceenoo maanta walaalaheenna falastiin dhibta haysata waxaa u horseedaa la idhahdaa siyaasiyiin nuucaasa oo dhuuni qaatayaala iyo u horseeday oo yahuud muuqaalkana falastiinka qalbigana gaaladii markaa ku soo duusheen nimanka yahuudda la yidhaahda ka aha maantana waddankeenna waxaa muuqata dad muuqa soomaali ka ah magaca soomaalida leh afka soomaaliga ku hadlaayay oo qalbiga axmaarkii inay dalka joogaan baa caddaato marka hore hargeysu baan ku tuunsanayne maanta xamar bay dhex joogaan maanta nasiib nasiib darro waxaa dhacday in gurigii baarlamaanka ee villa soomaaliya ku dhex yaallay agtiisa in qole axmaarow ooyeysi ay shalay ka soo ifbaxdo waa ayaandarooyinka dalka ku dhacay ma sinna qof masaajidkii kugula tukanayo islaam ahoo aad taqaanoo weligaa xiriirkaala dhexeeyey sharaf leh iyo weligaa dad dilkaala dhexeeyey oo rabay dalkaaga inay xoogaan oo waxyaabahaaga muqadasaadkaa qaataan oo baddaadii goosanaya oo raba kii qabqablaaba inta u yeertaan inay baalga la yidhahdo waraaqo beena ka saxiixaan oo raba baalka la yidhahdo dadki inta afduubtaan inta meel isugu keenaan leh ee annagana taageerama baalkii dadka ay haysteen shalay maxaabiis ay ahaayeen waxaa soo haray dadkaan baalgalee baarlamaanka sheegana oo hadlay dadkaasu waxaa weeye ha yimaadeen ummadda soomaaliyeed toobaddu waa furataha toobad keeneen haddaan shaqo laga qabanayn shacabka ha looga wareego nimankaan shacabka ha looga wareego nimankaanu waxay sameeyeen dad cadow ah oo mujrimiin ah oo gaalaah oo aan naqaan oo dalka nagii raba aya ayagii shantii shanta kunoo mushaarka u qaadaaya annagoo nala ka qaadayo bajaadteennan iyo baabuurteennan iyo bi'eelkeenna laga qaadayo iyo koobka shaah maqaayadda lagu gadayo ayuu rabaa inuu amxaarna dhex keeno oo yidhaahdo baalka la yidhaahdo annaga etoobiyaana waxnoo etoobiyaana jooga etoobiya ninkoo dad ma yaqaanaan miyaa dadku dadka waxaa ku hadlaya haddana sheeganaya xasaanad ee haddana saasaan u hadla xasaanadaana leeyahay oo wax layga qaadi kara ma leh xasaanad ku daymayno dadkan ha laga qaado waa etoobiyaan ayagaa ah ayagaana laku soo dhex daray waa soo seexis waxay yihiin ma naqaan haddayna raalligeliyaan raalliyaan ka noqonaynaa laakiin inta qaabkaas ku hadleen oo yidhaahdaan dalkiinniyaan dhiibaynaa oo amxaaraan siinaynaa haddana hadday rabaan inay cashuurta leeda mushaar u qaataan haddana ay rabaan inay yidhaahdaan xasaanadaan leennahay ma ka yeelayn dhanka kale qaar ka mida ciidankii ku naafoobay dagaaladii lala galay xabashida etoobiya ee muqdisho ku sugan ayaa iyagoo da ah waxa ay ka hadleen wax laga xumaadana ay ku tilmaameen dad sheeganaya xildhibaano inay si buuxda u taageeraan dowladda xabashida etoobiya oo weligeed ahayd cadow soo jireen ah oo dhul soomaaliyeed haysatay badna doonaysa inay ku darsato waxaan ka xunnahay xaaladda maanta annagoo labaatan jir amba shan iyo toban jir annagoo ah aan ku soo dhaawacnay in maanta nin xildhibaana oo dal qalankii haystaa inuu yidhaaho kuwii baan rabaa kuwii axmaarada annaga isna noo gashaan rabaa nin yidhi oo haddana salka ii fadhiya madaxtooyada ii fadhiya oo aanan u tegi karin oo isagu dalkii wax ka dhuuqaya waa nasiib darro waay ummadda soomaaliyeed fayow oo caafimaad qabta oo allohood ka baqanaya oo waddaniga ah waxaan leeyahay waad halgamaysaan soomaali weyn ha waxaysato dadka fayow oo caafimaad qabaa ha kacaan dalkooga ha waxaystaan dallaysa siiyaa ciyaar ciyaar maaha ninka maanta yidhi halaygu dawladnimo halaygu magacaabo dalkaygii baan bixinayaa waa khaayin khatara waay khaayin waddan waay dalku ciyaar maaha waxaa idiin sheegayaa annagoo odayaal baan noqona waa tegnay raggiina naga soo hor jeeda oo hadda da'daasa ayaa dalku idiin baahan yahay inaad kaalintii aad qabsataan iyo wixii idinla mida iyo kuwa idinla midkaa iyo wixii waxgarada inaad qabsataan yaa la rabaa wax badan baa soo jira toddobaatan baanu marayna labaatan jirna waa ku gal sanadkan marka waxaan idinku ducaynayaa khayr allah idin siiyo waa idin salaamaynaa walaalahay jiraad tihiin annagu halkaasaan mawqif ka marayna موقفكيgu saas waay dowladka madooda waxaa leeahay war ilaahay ka cabsada war ilaahay ka cabsada war ilaahay ka cabsadee haddaad dowladba goboleed haddaad tahay inaad dalkaaga u noqotaa la rabaa inaad dalkaaga u noqoto ayaa la rabaa iyo dadkaaga ma aha inaad meel gooni wax ku wada baad waxaan leenahay ilaahay ka cabsada haddaan nahay naafada xoogga dalka soomaaliyeed annagu qaranka waajibkayga waan soo gudannay waanu waanu u dhimannay waanu u curyaannay dhiiggaygi waanu u daadinnay haddaan nahay xoogga dalka soomaaliya ee berigaa jiray waxaan leenahay dhallinyarada maanta naga dambaysa maalin walba waa raggeeda maanta dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leenahay cadowga u istaaga sharaftiinna waxaa ku jirtaa inaad cadowga ka hortagtaan rag ilamida waddankiinna qaadanhayo loo laleha soo dhowow idinkii maxaa tihiin soomaaliya raggii dhalinyarada soomaaliyed maxaa tihiin istaaga waddankiinna difaaca nolol dambe oo sugaysaan ma leh marba hadday taagan tahay bad iyo berriba annagaa leh xaggeed ku noolaanaysaan marka xaggeed u cararaysaan ma ma jirto dhallinyarada soomaaliyeed dhammaantiinba waxaa leenahay qoriga qaata ninkii qori haysta ninkii ul haysta ninkii dhaga haysta intaa ma dhanna waa fuliyo axmaar annagaa naqaana wallaahi wabilaahi waa fuliyo markii aad arkaan indha runa waydidi annagoo lixdan iyo shan kun oo soomaaliyeed baa saddex boqol kun eryeynay oo intaas ka dhaafay jamhuuriyadda soomaliya ilaa kii kale ka xoraynay oo ay u yeeratay waarsu hadday hadday tahay bahashii ahayd kuuba hadday tahay bahashii ahayd ruush toddoba dal oo waarsa ah annagaa gaadhsiinay calankii intuu qaaday baalka xunkaa iyuu hordhigay waarsa ah ka calanka etoobiya lixdan iyo shan kun oo wiiloo dhallinyaro aan ahayn maanta idinkaa naga badanba dhowr boqoloo kun oo dhallinyaro ah way taagan tahay wallaahi ban joogi karin iska dhaafee baydhabo iyo meelaha ku dhowe mar hore dil hadday aragto rag diyaar hadday aragto intaa ma dhanno waxaan leenahay dhallinyarada war maanta inii baahan tahay waddanka u istaaga oo dadkiina iyo dalkiina xoraysta oo ka celiya cadowga kuwaan xildhibaano ku sheegaa xildhibaano maaha ninaanu hadugsan oo maanta dhagahoodii bay maaratay way wasakheeyaan runtii muxuu leeyahay waxaana xildhibaan qaran oo yaa u tahay cadowgii aad lagu rabay inaad ka difaacdaaba u yeeraysaa ole kaalay aad u yeeraysaa maxaad ku tahay xildhibaan matid beenaalaad annagu nimankaa waa aad baan aad baan u dhibsannay wayna taabanaysaa haddaan nahay naafadii weliba xoogga dalka soomaaliyeed waan ka xunnahay inaan aragno maanta dalka iyaga oo lagu gogrtomahayo oo intaas oo loo kala goynayo gobol oo nin walba meel u la taagan yahay oo aad baan oga xunnahay waxaa leenahay ummadda soomaaliyeed war israaca oo cadowga inagu soo duulay nimayo cidna cidna u turmahaye in maadariyaal cadow ka hortaga wallaahi axmaari inay cidna u turaynin nin walba biriya cuni kuwa hadda maanta saxaabada u tumahaya ayagaa kuwa horaya la cun waa ayaga waxay tahay ma leh war dalkiina difaacda haddaynaa difaacani waxaad noqon doontaan addoon ayagumaad kabaha u qaadaysaan wax kaloo soomaaliya xildhibaana ku sheegana waxaan leenahay ummadda soomaaliya ka tashato cid ina matalaysaa oo ina difaacaysaa ma jirtaa soomaaliyay ka kaca iska celiya dadkan soo socda maanta waxaan ka xunnahay marka dalkii soomaaliyeed iyo dadkii soomaaliyeed een saa ugu soo burburnay een ugu soo curyaanay een ugu dhimannay oo maaragtay quuraha aan u gallay oo ummaddii soomaaliyeed nafyi dadba ay ku waayeen inay maanta axmaaradii iyo aan awalba naqiinno oo ilaa lixdan iyo afartii ilaa seben seben ilaa hadda aan joogno inaan dhagahayga ku maqlayno rag xildhibaanno ah inuu dhaho cadowgii axmaarada ee dalkayagii haystay ee dalkii kale haystay oo boqolkiiba lixdan gacanta ku haystabaad oo hadda aan maqlayno taliyaha xoogga etoobiya mar walba ilahay boqolkiiba lixdan annagaa haysanna soomaaliya maxay tahay wasiirkii arrimaha dibadda aan maqlayno siduu u hanjabahayo ra-iisul wasaarihi aanu maqlayno ule waa inay etoobiya bad ay heshaa waa inaad bal heshaa oo etoobiya ay la taagan tahay oyna qarsanaynin ninka xildhibaankae maanta intuu shir jaraa'id qabtay ummadda soomaaliyeed dhagaheedii ku ridaaya etoobiya waa soo dhoweyna waa walaaladeennu kaasu isagaa cadow ah ummadda soomaaliyeed ha laga qabto ummadda soomaaliyeed kaasu inama matelo inama maarata codkiina kuma hadli karo ninkaas annaga waan dhibsa nimankaas xildhibaanada shirka sharaa'id qabta waan xidhibsannay waan dhibsannay aad baan ooga xunnahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag markaana waa xalqada lix iyo labaatanaad ee xubinta caafimaadka ah dhakhtar qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgal ah isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa soo jeedinaya ee dhegeysi habboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور قرح وسؤال مهم أه dadka dhexdiisa waxaa ku badan marka uu qofka dhabarka xanuunayo inuu yidhaahdo allayleh waxa ay haya infekshan marka dhabar xanuun walba ma infekshan baa bismillaah waa mahadsanta dhabar xanuun kasta ma aha infection dhabarkoo ku xanuuno waxyaalo badanaa keeni karo midka soomaalida ay u yaqaanaan infectious baan wuu jiraa midkaas wuu keeni karaa waa mid la yaqaano laakiin waxyaalo kaloo waxaa jira qofka raba inuu maskaxiisa ku darsado oo keeni kara waxaa ka mid ah qofka hadduu shaqa aad u daran ama strenuous physical activity macnaha shaqooyin aad iyo aad u culus hadduu galo kaleeto aalmeetooyin ah ama waxay noqotaba way keeni kartaa dhabar xanuunka waxay kaloo keeni kartaa degenerative disease waxa la dhaho haddii aan faahfaahiyo degenerative disease waxa waaye saa dareemaysiin laf ahaan loo yaqaano vertebral columnka ah dhexdooda waxaa mar waxa loo yaqaano spinal cord ama xungulaha lafihii marka daboolayay xungulahaas yaa dhammaanaya qayb ka mid ah kadib waxaa soo baxayo diski waxaa la dhahaa jirta oo laba vertebral columnba laba laf oo lafdhabar waxaa udhexeeya waxa loo yaqaano diski diskigaasaa soo baxaya wuxuu cadaadis saarayaa neerfayaashii soo galayay ama soo baxaye marka waxaa aad iyo aad caan u ah qofka dhabar xanuunkiisa inuu kusoo dego simaha oo kaleeto lugaha uu soo galo waa noocaas waa marka noocaan sheegayno waa infectious maahan marka waxyaalaha keena noocaas waay waxyaalaha kale keena waxaa kamid ah infectiousska midka dadka u yaqaanaan waa dhabar xanuun kasta ay leeyihiin dhabar xanuun kasta infection maahan laakiin midka u yaqaanaan waxaa kamid ah waa midka pyelonephritis oo kaleeto keliyaha cystitis kaadihaysta b i d oo kaleeto pelvic inflammatory disease oo kaleeto iyo e t c waxaa lamid haweenkuna ku badan yahay e t c waxaa kaloo kamid waxaa keena poor posture yacni qaabka oo xumaado tusaalaan qofka oo ku seexda joodari jilicsan oo dhexda ka dunsan oo qofka qaarkiisa horna uu kor jiro lugiisna kor jiraan calooshan ay gudaha gasho way keeni kartaa fadhigoo xumaado jiifkoo xumaado way keentaa dhabar xanuunka waxaa kaloo keeni karo calooshoo fadhiisata constipation way keentaa marka dadka waxaan rabnaa inaan u sheegna insha allahu tacaala haddii dhabar xanuun ay dareemaan inay iska joojiyaan antibiyootigan ay kala bedeleen ay leeyihiin kanaan qaatay wax ii tiri waaya kanaan ku bedeshay waxaa laga rabaa dadka waxaan kula talinaynaa inay aadan isbitaalka waxaan kaloo kula talinaynaa inay wanaajiyaan jiifkoodyada lal adag ay ku seexdaan kuwa jilicsan iska dhaafaan waxaan kaloo kula talinaynaa culayska xaddaafka ee qaadaya inay joojiyaan waxaan kaloo kula talinaynaa inay dadka darawaliinta kuwa mootada wada waxa uun xafiisyada fadhiyo inay sameeyaan exercise oo laf dhabarka murqaha dhabarka lagu dhisaayo dadka dhabar xanuunka u nugulna waa dadka iska fadhiya sida darawaliyiinta dadka xafiisaha fadhiya marka waxaan kula talinaynaa ilaahi subxaana watacaala hadduu qadaro inay sameeyaan almiito lagu dhisaayo murqaha dhabarka sida dabaasha oo kale waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag dowladda jabuuti ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in ay etoobiya siiso dhul iyo bad soomaaliyeed oo ka mid ah dhulka ay ka tariso xukuumadda geelleh maxaad kala socotaa in xasan sheekh iyo abiy axmed lagu wado in lagu heshiisiyo dalka shiinaha etoobiya oo dhan kale u hanjabtay dowladda federaalka arrimahaasi waxaa ka waramaya waryaheena mahad cubayd waad mahadsan tahay maxamed daahir cali sow wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti ninka lagu magacaabo maxamuud cali yuusuf ayaa isagoo la hadlaya mid ka mid ah warbaahinada reer galbeed ka sheegay war aad uga yaabiyey guud ahaan dadka soomaalida meel kastoo ay joogaan hadalka uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti ayaa ah inuu si aan ka gambasho lahayn u sheegay inay diyaar u yihiin inay etoobiya si rasmi ah ugu wareejiyaan dekad ku dhow xadbeenaadka ay la leeyihiin etoobiya si loo soo afjaro khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo etoobiya maxamuud cali yuusuf ayaa isagoo waraysi siinayey warbaahinta dalka ingiriiska waxa uu sheegay in jabuuti ay diyaar u tahay inay etoobiya ku wareejiso dekedday iyadu boqolkiiba boqol maamulanayso wuxuu sheegay in dekeddan ay diyaarka la yihiin islamarkaana ay siinayaan maamulka xabashida ay wax ka yar boqol kilomitir u jirto xadbeenaadka ay jabuuti la wadaagto etoobiya ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jabuuti ayuu sheegay inuu la og yahay arrintan wuxuuna intaasi ku daray in jabuuti ay diyaarinayso inay dhowaan waddanka shiinaha ku wada kulansiiso abiy axmed ra'iisul wasaaraha etoobiya iyo xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka si ay u wada hadlaan una hirgalo rabitaanka etoobiya ay muddada dheer ku taamaysay oo ah inay mar uun hesho bad soomaaliyeed meeshana looga saaro waxa yar ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo etoobiya magaalada tajuro ee ka mid ah jabuuti ayaa waxaa laga dhisay dekad taasoo dhowaan dhismaheedu soo gebagaboobay sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti waana dekedda la rabo in haatan la siiyo xabashida sida uu wasiirku sheegay tallaabadan ayaa muujinaysa sida maamulada shisheeyaha ku daaban ee ka jira dhulka soomaali weyn ay ugu kala tartamayaan raaligelinta etoobiya waxaana la xusuustaa in muuse biixi madaxweynaha maamulka la baxay somalilan uu etoobiya u saxiixay dhulbadeed ay soomaaliya leedahay xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna sheegay inaanay etoobiya u diidanayn bad halka ay xilliganna jabuuti sheegayso inay diyaar u tahay inay bad siiso etoobiya dhinaca kale markii aan fiirino etoobiya waxay mar weliba u soo hanjabaysaa dowladda federaalka iyo maamulada la midka ah iyadoo ku jeesjeesaysa islamarkaana u muujinaysa siday iyadu kor uga maamusho waxaana la xusuustaa hadal dhowaan ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya kaasoo uu dowladda federaalka digniin ugu diray etoobiyana ma ahan mid isilmaansiinaysa waxa dhex maray iyada iyo soomaali sida dowladda federaalka oo kale iyo maamulada la midka ah ee dalka ka jira wuxuuna sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya inay xusuusan yihiin duulaankii iyo dagaaladii ay soomaalidu ku qaadeen etoobiya sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii wuxuu sheegay in dhacdadan aysan ilaawi doonin kana tirtirmi doonin xusuustooda dowladda xabashida etoobiya ayaa dadka soomaaliyeed ka haysata dhul aad u ballaaran waxayna haatan iyadoo aan intii hore laga soo dhicin rabtaa inay qaadato inta kale ee u hartay ummadda soomaaliyeed
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
hagaag askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah dilka ayaa waxa uu xalay ka dhacay degmada dharkeley ee magaalada muqdisho waxaana wiil kala dilay lagu magacaaba ibraahim mayow mire laba askari oo xashiish isku haystay ayaa toogtay wiilkan dhallinyarada ahaa qaar ka mid a ehelkiisa ayaana ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen anigoo ah maxamed mayow mire oo xalay waxaa lagu dilay walaalkayga barxadda waxool meel la yidhaahdo asoo guryihiis ku soo baxay niman oo ciidanka dowladda ay israsaaseen meesha ka dhacay nimankii marka niman laba eh, laba ciidan oo is- isweerarsanaysa rasaas oo waxay wateen xashiisha isku dhacayeen marka nimana xashiishay wateen niman kalena waxay rabaa inay xashiish kaga dhacaan marka xabadihii meesha labada qof oo labada ciidan marka meesha xab- eh, xabadihi iska rasaasayeen wiilkii xabadihii markii asi maqlay banaanku wuu soo baxay aso albaabka saa markii u soo baxay ninkii oo rasaasta wax wax dhacay aa ninka markii asiga arkay xabado aa marka foosaara udhiga ninkii walaalkay ninkaasoo dilay marka maxaa la yidhahdaa dowladda federaalka soomaaliya waxaan ka rabnaa cadaalad oo nimankii oo hadda walaalkayga dileen waxay ku jiraan degmada dharkiley ay ku dhuumalaysnaan dhuumaale meesha ugu jiraan marka waxaa rabnaa dowladda federaalka soomaaliya ninkaas inaa noo soo qabato cadaalad noo keeno wiilka xaasle u ahaa aruur uma joogin laakiin shan shan bilood oo kuwa inti- xaas leeyahay waa aruur isagu ahaa marka waxaa rabnaa dowladda federaalka soomaaliya ninkaas ha noo qabto cadaalad ha noo geeyo meesha waxa ku dilay iyo hadda taagan jastanow haddeer aan ku hadlahay aniga ceelashaan deganaa xali afar saacibar ay soo gaartay saddex saacibaraana wiilka xabadda ku dhacday kolleyba isbitaalka loola soo cararay dhexda markoo soo marayana dhex buu ku dhintay wiilka wiilka waxaa la yidhaahdaa ibraahim mayow miire laba ciidan oo isku dhacay oo dowladda ka tirsan barxaddaas oo walaalkay wiilka walaalkay uu sheegay ayna ahayd labadaa ciidan ay isxabadaynaayay ninkaa meeshuu ku dhintay guriguu ka soo baxay xabadihii baa leefeen aniga wiilka adeeraan u ahay maya dhacdada xalay habeenbaray ahayd Ee, annagana hadda isbitaalkaan yaan keengnay kadib c i daan geynay saldhig galbeed waa tagnay oobi waa ku qornay hadda warqadihii waxaa laga diyaaray intaas ilaa hadda waxaa nala soo xiriiray iyo wax xiriir nala soo sameeyay midna ma jiraanba Aa, wiilka bishaan shan waa inta aroos ku eh, arooska bishaan shanaa laga jooga aroos waa ka soo baxay laakiin bishi shan waay wiilna wax dhala maahan laba iyo labaatan jir waay wallaahi aan waxaan codsanaynaa horta ninkii dhibkaas noo geystay inaan helno gacanta lanoo soo saaro kadib annagayna jirtaa waxaan samayn lahayn
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
goordha waxaa nagu soo maqan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo ku dhawaaqday in lasoo gebagabeeyey xamlo dacwi ah laakiin markan cabdisalaan guuleed oo mar soo noqday taliyo ku-xigeenka sirdoonka dowladda federaalka haddana ah xubin ka tirsan sirdoonka reer galbeedka ayaa waraysi uu bixiyey waxa uu kaga hadlay xiisadda la xiriirta imaanshaha masar ee soomaaliya waxa uu sheegay in etoobiya markii ay ka baxday soomaaliya labada kun iyo sagaalka uu mar kale xasan sheekh dib ugu soo celiyey waddanka mar uu ka hadlayay arrinta masarna waxa uu sheegay in etoobiya marnaba aanay raalli ka noqon doonin imaanshiha ciidamo ka socda dalka masar ee soomaaliya taasina ay u arkaan inay halis gelinayso amnigeeda
cabdisababo mar kasto raalli kama ahan mana ku farxi karto inay ku farxdana maba ahanba national strategigeeda haddii national interestgeeda laga fiirsho soomaaliya tuulo yaroo ay baacbaacsato oo de meel yaroo isaga baabaashaasho oo iyadu doomaneed garayso oo wax laga weydiiyo oo de maaragta gacanteeda ku jirtay ahayd waxaad og tahay soomaaliya markii dowladda cabdullaahi yuusuf etoobiya ay xoogga ku tageen markii ugu horeysa taariikhda ahadan malaynaa askari etoobiyaan oo wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya dego markii ugu horeysay ahayd oo calanka etoobiya safaaradda etoobiya waxaa laga furo waxay ku dhex taallaa compoundka madaxtooyada ay ku dhex taallaa calankii laga taago meeshaas waxaasoo dhan waa symbolic etoobiya ay manage garaysay ay gaartay oo taariikhda aan madaxweyne mila sanaawi ah ama mas-uul etoobiyaan oo uusan weliga xaqiijinay ahayd arrintaas marka adduunkan ku taageeray laanno maxaakiimtii iyo nimankaasaa laga hortegay sida aan warbixinta ku hayo etoobiya waa laga shallaayey in la taageeray ooy ku tagtay soomaaliya laanno wadamo badanaa dhaheen etoobiya soomaaliya waxaa ka dhexeeya sax maahan in etoobiya ay xamar tagto cawaaqux maa ka dhala doona nacayb badanaa ka dhala doona waxyaaba aan lagu talagelinaa ka dhala doona saxayna noqoto shabaabaa ka dhashay ha laga joojiyo etoobiya laakiin maraykanka oo dee markaas aad ugu indhala'ay dagaalka oo shabaab iyo algaxargis kula jiray waxay dhaheen maya waa ku qasbannahay inaan sameeyo etoobiya waa kasoo baxda soomaaliya waxaana la yidhi sax waaye dib dambe aan ugu noqonin qaladkiina waa la qirtay inay qalad ahayd in etoobiya soomaaliya la geeyo oo ay xamar tagto meelaha kaleba ha joogtay xasan sheekh haddaana qaldanin madaxweyne xasan sheekh markuu xukunka labadii kun iyo iyo labiyo tobankii oo yimid ayuu dib u soo celiyey etoobiyaanku way shokaansadeen way la hadleen waxay ka dhaadhacsiiyeen inay waddanka la qaba doonaan wax u qaba doonaan ay soomaaliya ka saacid yani soomaaliya etoobiya etoobiyada hore maaha waad ogeed xasan sheekh jigjigu tegay cabdiili isagoo dhaanta la ciyaaraya oo nimankii olelafta ahay ubo leh oo dee maaragtay aflagaadeynaya ayaa laga soo duuban oo wax ku dhacay maaqaane wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee madaxweyne soomaaliyeed ama mas-uul levelkaasa ee maamulka soomaaliya etoobiya taga soomaaliya waxay aaminsan tahay inuu etoobiya maamulkaas dad soomaaliyeed oo ka maqan oo dhul soomaalida maqan inay yihiin inta badan soomaalida aaminsan tahay inkastoo sharciyan dhulkaas uu etoobiya ka mid yahay ilaa hadda marka xasan sheekh ninkii waxaa isagaa soo celiyey etoobiya inay soomaaliya kusoo laabato oo ciidamadii mar kale soo geliso oo ay yani kamid noqoto ciidanka admis ay kamid noqoto xasan sheekhaa sabab u ahaa haddaana qaldanayn hadda waa iskhilaafaa imaada soo maaha etoobiya in la yidhahda ka bax xasan hadda wuxuu yiri etoobiya ha ka baxdo soomaaliya kanoo mid noqon karta ciidamada interestiga etoobiya inay ka baxdo uguma jiro soomaaliya laakiin soomaaliya inay etoobiya joogto daba uguma jirto dhulka etoobiya joogto wareysanada hore ka mid ahayd ilaa toddobo gobol ayaa la dhihi karaa admis ayaa amnigeedu ku sugan yahay etoobiyana waxaa la dhihi karaa dhowr gobol oo baay iyo bakool iyo gedo iyo maaragtay hiiraan qayb kamida iyo ayaa amniga etoobiya ciidamadaas jooga ayay shabaab uga badbaadsan yihiin oo maamulada uga hoos jiraan u maleymaa ciidamo masaariyu inay tegi doonaan sida haddaan xogta ku haya waxa weeyaan masaaridana meelaha xamar ayay joogi doonaan haddayba yimaadiin ugandheska iyo ciidamadan kalena meelaha etoobiya ee laga rabo inay ka baxday tegi doonaan etoobiya way xarijiidi doontaa saan isleeyahay way maya dhihi mayso haana dhihi ma doonto way xarijiidi doontaa waqtiguna wuu socon doona waxba isbedelaya laano danaha etoobiya laga ilaashaa baydhabo ee soomaaliya danteed uma joogto danaha etoobiya laga ilaashaa luuq baardheere gedo waxaasoo dhan danaha etoobiya laga ilaashaa maxaas oo ah yani meel aad uga fog etoobiya xuduudeeda markii loo fiirsho dhulka ka sokoyo dhan aan ciidamo etoobiyaana joogin lafteeda dan etoobiya laga ilaashaa marka etoobiya inay nimanay isku haayeen meel kale ay soomaaliya xuduudeedu isugu yimaadeen culays weyn ay ku tahay laakiin waxaan is leeyahay lafteedu culaysyo badan oo soomaaliya intelligence ah iyo wax badan oo challenge culus ayaa kusoo foolay soomaaliya oo ay tahay inay lafteeda waan is leeyahay masaaridan wax badan kama qaban karaan haddii soomaalidu iska xadin saan anigu aaminsanahay etoobiya ma baxayso bax kuma baxayso national interestgeedana meesha ka ilaalisa soomaaliya inay food holda ku leedahana danteeday ka aragtaa in masar timaado ee soo etoobiya ay baxdane etoobiya wuxuu arkaysaa in looga adkaaday inay baqday in la handaday yani waxyaaba badanaa daba socdo oo aan isleeyahay etoobiyaanka laftoodu ma ogolaan doonaan marka waxaan isleeyahay masaariyo xagga maba tegi doontaba saan aaminsanahay iyo xogta sidaan ku hayo etoobiyana ma bixi doonto baxna kuma baxayso waxay u baahan tahay wadiiqo loo maro iyo sababo loo maro aniga waxaan aaminsanahay ciidanka baydhabo jooga ee etoobiya etoobiyaanku cidna uma xisaabtan yani runtii laga badhaa baydhabo adisabaa laga difaaca haddaana qaldanayna waxay ku jirtaa national security charterka etoobiya ku jirtaa in south west ay under ethiopian protectorate noqoto iyadoo la ilaalina danaha etoobiya dardaaran madaxda etoobiya ka mid tahay in baydhabo ay noqoto boundarka laga ilaaliyo etoobiya waxaan malaynayaa maamulada qaarkood hadda maamulkan koonfur galbeed oo kale habasho waxaa jirta ah ay sheegayaan ay leeyihiin soomaaliya markay leedahay etoobiya hanaga baxdo maamulka xasan sheekh nagalama tashan laanno mid galay ku leeyihiin amniga iyo dowladnimada iyo jiritaanka koonfur galbeed ciidamada etoobiya adimo u ah sababtoo ah dhulka ay joogaan baya bakool ciidamada etoobiya awoodda ciidamada etoobiya lagu joogaa gedo waan arkay askar ka hadlaysa waana waxyaabahan is leeyahay soomaaliya inay inay ogaato adimadeeda inay iyadu leedahay murqaheeda inay iyadu leedahay indheheeda inay iyadu leedahay inay inay horta isfahamto dadka maamulada haya saraakiisha taliyaasha ciidamada gudoomiyaasha degmooyinka wasiirada xildhibaanada ma yihiin dad boodiga soomaali waaye dadkaanu soomaali ma yihiin maxaad ka ogta hadda xasan sheekh wasiiro iska magacaaba am sure inuusan wuxuu ka warhayo si jira he has no clue xasan sheekh wasiiradan u magacaaba saraakiishan gobolada joogtana iska dhaaf gedo iyo meesha la yidhaahdo iyo baydhabo bayo bakool iyo gedo dagaalkii siyaad barre soo u dhacay wixii ka dambeeyey gacanta waxaa ku hayay etoobiya awoodda etoobiya gacanta ku haysa qof lama soo magacaabo oo guddoomiye degma kama noqdo ama taliya ciidan kama noqdo ilaa waa etoobiyaan waa soomaali etoobiya u tallaala soomada garan marka inay inay kasoo inay soo hadlaan dabcan wax badan way hadli doonaan inuu sii kulaato dad badan oo aamusana hadli doona baarlamaanka laga dhex hadli doonaa meelo badan oo maanta dedana daboolka kasoo qaadmi doono laanno dadka etoobiya waa deep state soomaaliya ku tahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waaga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ku dhawaaqday in la soo gebagabeeyey xamlada dacawiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad munaasabad umuuraha lagu shaacinaya ayaa lagu qabtay deegaanka kuyanbarow ee gobolka shabeellaha hoose waxaana ka soo qayb galay culamaa udiin iyo marti kale goobta mas-uuliyiinta ka hadasha waxaa ka mid ahaa sheekh fu'aad maxamed kalaf oo ka mid ah culimada diinta islaamka bismi illaahi raxmaan araxiim allah baa mahad iskale subxaana wa tacaala allihiina soo gaarsiiyey xamladii ballaarnayd ee magaceedu ahaa irshaad ilumma ilaa sabiili rashaad ummadda in dariiqa maxay ahayd toosan in lagu hanuuniyo oo dacwada iyo khayrka loogu yeedho xaqiiqatan waxay ahayd arrin aad iyo aad loogu baahan yahay ummaddan muslimiinta ah haddii xaqa loo sheego oo alla loogu yeedho in badan oo ka mid ah allah bay soo ajiibaysaa munkarkana way ka tegeysaa waxaa adduunyada baabi'inayo iyo aakhiraba waa addunubu waalmacaasi sidaa daraaddeed allah subxaanah wa tacaala wuxuu noo dardaarmay inaan aakhiro wax u horumarsanno naftu inay fiiriso berri waxay aakhiro markay allah la kulanto waxay horumarsanayso faqaala tacaala fii kitaabihi alcasiiz wahuwa asdaqu alqaa'iliin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأولئك هم الفاسقون ألا وحو ليه نفيه وحاد في ستان بديه وحاد آخرة أهر مرستان وخيرا هنقولنا كوا ألا إلوبي oo faasiqiinta noqda daacad ilaahay ka baxay addunuubu waalmacaasi ummadihii hore iyagaa baabi'iyey ummadaha hadda maanta adduunyada joogana waxa baabi'inaya waa addunuub waalmacaasi alle subxaanahu wa tacaala daacadiisa aan usoo laabanno ummadda khayrka ha loogu yeedho ha laga faa'iidaysto fursadaha ah khayrka noolagu yeerayo nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay ummaddu hadday dembaawdo alla caasiso dunuubta aahaar baa ka dhalanayso mana la xamili kara dhibaatada dunuubta ka dhalato وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس بخمس رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري خمس بخمس خمس تقابل بخمس هذه أي أمد شن الرموت قشو شن باكد الجزاء من جنس العمل هدان الله أدعنه الدوم أنه خيري وناك بنا لك فيلينا هدان عاسنه عسيان كامره سنبحنينا rasuulka alle wuxuu yidhi khamsun bikhamsin shan shan baa qaabilaysa buu yidhi midda koowaad qiila yaa rasuul allah maa khamsun bikhamsin saxaabadii wey shan shan baa qaabilayso rasuulka allow maxaa laga wadaa kow maa naqada qowmun alaxda ilaa sullita calayhim caduwuhum ummad muslimiina ballan ay galeen xataa gaala hadday la galeen oo axdi iyo ballan lagu jiro ummad kastoo jebisa ballankaas waxaa ka dhalanaya ballanjebiskaas cadowaan iyaga ahayn baa alle ku saladaya gaala ah gacmahooda wax ku jiro qayb ka mid ay qaadanayaan arrinka labeeyaay wamaa xakamuu bikayri maa anzala allah ilaa fashaa fiihim alfaqr ummadi ma xukunto waxaan alla soo dejin oo kitaab ilaahay kama tagto ilaa alla subxaanahu wa tacaala faqri buu ku faafiyaa tan saddexaad walaa dahara fiihim alfaaxishatu ilaa fashaa fiihim almowtu ummadi zine kuma faafto ilaa mid qarsoon ay noqon alle dhexdooda wuxuu ku faafiyaa mowt buu ku faafiyaa riwaayadda kale rasuulka alle wuxuu yidhi waxaa alla faafinayaa dhexdooda cudurro aan aabbayaalkoodba horay u arkin cudurro aan horay loo aqoonin corona virus baa lagu leeyay yaa maqli jirayba allah baa la caasiyey arrinka afaraadi wamaa manacuu zakaata amwaalihim wamaa manacuu zakaata ilaa xubisa canhum alqatru markay maalka zakada xaqi alla ku lahaa ay diidaan alle wuxuu dhexdoo wuxuu ka ceshanayaa roobkiibuu alle ka ceshan lowla albahaa'imu lam yumtiru haddayan ahaan lahayn ariga iyo geela iyo xoolahan masaakiintan dembiga lahayn dhibix rooba loomaba shubeenba zakada waa in la bixiyaa sida sharcigana waa in loo bixiyaa waa eedayaa reebidda uu reebay arrinka u dambeeyahay wamaa tafafu lmikyaala ilaa xubisa canhum annabaat wa ukhiduu bisiniin dadka keylka iyo beegga ma nusqaamiyaan ilaa alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku qabanayaa dhulka wixii ka soo bixi lahaa baa alle ka ceshanaya abaaro a ilaahay ku dhufanayaa intaa maxaa dheer wa shiddati almu'nati waajawri sultaani calayhim biilkaa lagu adkaynaya abaar hadday dhacdo ma biil baa la helayaa waa iska daba wareeganaya intaa maxaa dheer wajawri sultaani calayhim suldaan jaa'ir ah wasalaamu calaykum kaasi waxa uu ahaa sheekh fu'aad maxamed khalaf sidoo kale waxaa munaasabadda kelimad ka soo jeediyey سلطان بيشة توني سلطان حام عبد القادر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الحمد لله ما هذا أولا إله بأسقنا الله نقد يد المسلمين وحن كلام ما هذا علينا يا ولماذا يا خيارتا كان عصتها جدية أنت حفلة اختتامك كسوة غيب كشيء وحن لا هي جزاكم الله خير أنت كذب حقيقي مدبل ayaa waxaa socotay xamladan irshaadu alumma ilaa sabiili rashaad oo shacaarkaduna uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raaciyati xaqiiqdii waa boogaadinaynaa barnaamijyada ee arrimaha la isku faray oo meelo badan taabanaya arrimo badan ayaa laga hadlay laiska wacyigeliyey waxoo dhan waxay soo hoosgelayaan xumaantay soo hoosgelayaan la iska celinayo wanaagga oo la isfarayo akhlaaqda xunxun ah oo laga hadlay waxaa dabaqadda ugu hooseysa waa timajara akhlaaqda xun meeshaasay ka soo baxdaa waa lagala hadlay annagana weli waa kusii boorinaynaa kolley waxaa bilaaban doona tanfiidkii waxaa kaloo lala hadlay harqaanleyda oo tola dharka hadday ahaan laheyd dharka dumarka hadday ahaan laheyd dharkan dhabta isku ah oo ragga loo talayo harqaanleyda waa lagala hadlay waxaa kaloo lala hadlay ganacsatada hal bil ayaa la isa siiyey laiswacyigelinayey wacyigelintaas in loo hogaansamaa la rabaa walaayada ina waa garab taagannahay hiliho waa la garab taagannahay inaan munkaraadkaas la zuulino diyaar baan u nahay waana bogaadinaynaa waana soo dhoweynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa suldaanka beesha tuni iminkana waa waariga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo ka hadlay xamlada la soo gebagabeeyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا وحاون مهنقنا إلهي سبحانه وتعالى دشينا كوغا لديستي نمعوينك فرها بضن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصلوها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بعد حمد الله وحاون مهنقنا خيارتا إيه كسوق يبقى شيء حفلة اختitaamka u ahayd xamladii socotay oo loogu magac daray irshaad اlumma ilى sabiili الrashaad shacaarkeedanu ahaa kulukum raacin wakulunkum mas-uulin can racyatih jazaahum allahu khayra waxaan halkan ugu mahad celinaa jazaakum allahu khayra dhammaan dadkii ka qayb qaatay xamladaas fulinteedii oo ugu horeeyaan culummada zucamada ducaadda iyo lejnadii wilaayada ee u xil saartay inay howshan taabogeliso iyo dhammaan bulshadii soo dhoweysay iyagana qeyb weyn ka qaatay iyagana waa u mahad celineynaa ikhwaani maanta waxaan fadhinaa oo sidee iyo labaatanka bisha labaad ah ee ikhtitaamka xamladii wejigeeda koowaad ayaan maanta u fadhinaa insha allahu tacaala oo muddo bil a soo socotay dadkana lagu wacyigelinayey xamlada wejigeeda koowaad wuxuu ahaa dadka in lagu wacyigeliyo si diiniyan looga mugtahay loogu sheego waxyaalaha ee daaraneed dadkana waxaweyaan si dhimir lah loogu sheego insha allahu taala intaas ahayd haddana waxaan u fadhinaa insha allahu tacaala wejigeeda labaad inaan furno tii horena aan gabagabayno wejiga labaad waa fulinta in la fuliyo waxyaalihii dee mugtahay insha allahu tacaala muddada loo qabtay bulshadana intaas loogu wacyigelinayay in mugtahay muddadii ee dhammaatay dadkana loo sheego fulinteedana la gudagalaya lagu wargeliyo insha allahu tacaala waxaan rabaa dhowr shay inaan dadka insha allahu tacaala halkan aan kula wadaago waxaan rabnaa dadka ganacsatada ah ee ka shaqaysta ee mugtahay alaabaha iyo waxyaalaha soo keeno waxaa la rabaa insha allah taala in ilahi subhana taala uga baqaan alaabta dhacday ee dadka iibinayaan iyo waxyaalaha anshaxumada ah ee dadka waqti u keenayaan in ilahi subhana taala uga cabsadaan la rabaa waxaa kaloo dadka bulshooyinta waxaa la rabaa waxyaalihii mamnuucaadka ahaa ee guryaha lagu hayo sida diishashka ama mobilada kamerad leh inay ka fogaadaan muddadeedana waa dhamaatay wixii hadda ka dambeeyana waa fulin oo mugta iga hoysta aan loogu tegina rajaynayna insha allahu tacaala waxaa kale aabayaashii iyo hooyooyinkii kulli waxaa la rabaa insha allahu tacaala tarbiyada carruurta inay qeyb weyn ka qaataan maxaa yeelay diishashka iyo waxaan mobilada lagu dadaawado waxaa yeelan waxay inta badan carruurta usoo jiidaa akhlaaq xumay usoo jiidaa insha allah taala ka fogaada idinkana insha allah taala waxaa leenahay arrintaas insha allah taala waxaan rajaynaynaa inaan dhaqangelin doontaan muddada hadda wacyigelinta way dhammaatay wixii hadda ka dambeey fulin ayaa la geli doonaa insha allah taala dadkana waxaa la rabaa inay dee sidii hore ay uga qayb qaateen tan ay uga qayb qaataan insha allah taala dadka waxaa la rabaa alaabaha inay iska keenaan meelaha saldhigga mamnuucaadka oo kale alaabta dhacday oo kale dad ganacsada ay gadaan dukaamada ay ku haystaan insha allah tacaala intaas ayaan rabay inaan kala qayb qaato aan dadka muslimiinta aan ku wacyi aan u sheegno insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa inay iyagana oo filin doonaan hada wabillahi tawfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahad celinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم